sharaxan wuxuu ka dhacay meel ku dhow iskeyska xaawataako ee muqdisho kasoo horjeedka hotelka nafaha blotu haddaan si kale u tilmaanana hotelkii central ee qaraxii xoogale ka dhici jiray oo ku dhow maqaaxi banooda la yidhaahdo oo qarax hadda kahor uu ka dhacay waa meel wado aada u mashquul badneyd oo ahayd meel istaraatiiji ah oo dadka inta badan meelaha kasoo horjeeday goobahan maqaaxyaha ku yaala ay ka cunteeyaan wuxuuna qaraxu dhacay xilli salaadii jimcaha laga soo baxay oo dadku intooda badan ay qaarna xaafadaha ku jireen qaarna maqaayadahan ay ka cunteynayeen marka meeshu qaraxu ka dhacay waa meelaan sidaas uga fogeyn hotel hotelka nasablo two ama hotelkii central ee dhabarka dambe isgooska xaawataako oo dadku ay ku fahmi karayaan caasha qaraxaasi xaggee loola dan lahaa xaggee loo waday qofna ma cadeyn karo halka ujeedka qaraxuu ahaa iyo weerarku meeshuu ku wajahnaa laakiin waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira qaraxa iyo sida waxu dhaceen qaraxan wuxuu ka dhacay wadada meel baakin ah oo la dhigay waxaana ku ag dhow maqaaxi lagu magacaabo banooda oo hadda ka horna qarax gaari lagu weeraray halkaasoo ah maqaaxi dadku ay aada uga cunteeyaan oo dad badan ay halkaasi mashquul ah inta badan marka laga hadla xiliyada kaleda qaraxu halkaabuu ka dhacay oo dad qaarkiis waxay sheegayaan in qaraxu maqaaxida uu ahaa laakiin haddana baakinka maqaaxida hortiisa ah meel ka waxay dhowr tillaabo u jirto aan badnayn ayuu ku qarxay waxay ii sheegeen dhalinyaro gaari baaba-ay oo hadda meesha yaallo oo gaarigan qarxay uu saameeyey laakiin ayagu ka badbaaday oo gaariga guban ay ka degeen in qof dhalinyaro ah oo macawisku labisnaa gaarigu u watay baakin uu geliyay kadibna uu dhaqaaqay dhowr tilaabo markuu qaaday kadibna qaraxuu dhacsay ii sheegeen dhalinyaradaas qaarkood waxaa la ii sheegay in hadda ruux kamid a dadkaasi gaarigan usoo socday oo dadkii gaariga ka baxay isagu hadda caawiya ayaa arrintaas iyo xaqiijiya sidoo kale waxaa ila jooga agaasimaha waaxda nadaafada gobolka banaadir cabdicasiis goodax barre oo ahaa dadkii ugu horreeyaalka yimid gaarigan debdemisyada iyo gurmad kugu horreey goobta ka sameeyey oo isagu wixii meesha ka dha arkaya marka cabdicasiis see wuxuu gacanta laga sime maadaama goobta kusugnayd adigu aad timid waxyar kadib dabcan meeshan waad aragtaa waxa ka dhacay markaan halkan imaanay baabuurka qarxay maahina midka kale oo gubanaya iyo kii qarxay oo asiga laftigiisii gubasho badan ay maaragtay ka muuqatay ayaa markii koowaad markaan imaanaba la kulanay dhaawac dad ahaana waan la kulanay marka waxaan suubinay hay-adaha amniga markiibana soo gaaray gudadkaay xireen iyo waxaan dalbanay oo aniga dowlad howsan ahaan u dalabnay baabuurtii gurmadka degdega ahaa gurmadka degdega marka ay yimideenna debdemiskii waxay suubiyeen inay dadki damiyaan oo maaragta baabuurta ay damiyaan dabcan hay-adaha amniga qeybtooda miino baaris iyo haddana yimid iyagana waxay bilaabeen inay baaraan wax kaloo dheeraada inay jirto gaarigan qarxay yaa watay gaarigan dambe aadamisoos yaa watay
gaariga qarxay cidda wadatay ilaa iyo hadda ma cadda laakiin kan dambe ee gubtay laba dhalinyaro ayaa saarneed oo maaragtay inay dhaqaaqaan marka hore rabeen markii ay rabeen inay dhaqaaqaanna kadibna waxaa ku yimid maxaa la yidhaahdaa baabuurkan oo socdo ayaa kusoo dhawaado baarkinka soo galay baarkinka markuu soo galayna waxay noo sheegeen in maaragtay nin macawiis wato uu ka degay baabuurkaas dabcan waxyar kadibna uu qarxay dhalinyarada baabuurka gubanaya ayay ka degeen wayna wayna caafimaad qabaan hadda way joogaan caasha saad maqlayso marka laga yimaado burburkan gaadiidka soo gaaray iyo ruuxa gaariga watay oo goobta la sheegay inuu ka dhaqaaqay oo hadda aan saraakiisha amnigu aysan sheegaynin in ruuxa gaariga qarxa watay inuusan gaariga dul saarneen markuu qarxayay marka khasaaruhu waa burbur hantiyeed waxaa burburay dhismihii kasoo horjeeday goobihii ganacsiga goobo shidaal iyo meelo kale ayaa qaraxu saameeyey caasha waxaana meesha hadda ka muuqanaya burburkaasi waxaa soo gaaray waaxda dowladda hoose xamar oo iyagu hadda ka shaqaynaya nadiifinta qaraxa waxaana weli goobta yaalla baabuurkii qarxa iyo gaari kale oo ka dambeeya dhalinyaro iyagu badbaaday ee wateen oo qaraxu u qabsaday laakiin gaarigooda guud ahaan buu gubtay marka hadda khasaare nafeed iyo iyo mid dhaawac layma sheegin marka laga yimaado laba qof oo dhaawacyo fuday soo gaareen oo iyaga la sheegin goobaha caafimaadka loo qaaday gaar ahaan dhalinyaradan oo iyagu xoogaha shoog laga dareemaya markii la qaadayo si la sheego oo iyagu walwal badan ka muuqda maadaama gaariga gubanaya laga soo saaray ama gaarigu uu gubtay markuu qarxay maqaayadda meesha ku tiilay ee magaceeda la yidhaahdo banooda maxaa iyada soo gaaray maqaaxida banoodo waxaa soo gaaray mar wax weynoo hadda si gooni u gaara ma jira marka laga yimaado in korontadii go'day in goobihii kaaga dhawaa burburka uu soo gaaray maqaaxiduna wax yar buu baakin ahaan u jira halka gaari uu ku qarxay goobtu goob kale ka dhacay inay tahay oo lagu kala cararay mooyaane hadda khasaare si gaara usoo gaara ma jiraahi caasho haddaan maqaaxidan wax yar dul istaagno maqaaxidan waa maqaaxi aada laga cunteeyo waxaa maamusho gabar haweeney ah oo hadda ka hor maqaaxidan waa la qarxiyey dhaawac baa kasoo gaaray oo iyadu kadibna markay kasoo bogsato mar labaad ayay dib u howlgelaysa maqaaxidan marka gabar baa iskale maqaaxidan lagu magacaabo banooda oo kamid ah haweenka ku ganacsada magaalada muqdisho gaar ahaan leh maqaaxiyaha iyo arrintan marka waa markii labaad inkastoo qarax hadda aan la ogeyn in maqaaxida uu taargetkeedu ahaa haddana qarax uu ka dhacayo meel ku dhow maqaaxidan banooda kii hore leh khasaaro badan buuba geysto maqaaxida lagu dhiftay